wasiirka wasaaradda waxbarashada jubbaland cabdinaasir seeraar maax oo ay weheliyaan agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo maamulka deegaanka ayaa si wadajira u dhagax dhigay dugsiga sare ee deegaanka goobweyn waxaa munaasabada goobjoog ahaa waxgaradka deegaanka aqoon-yahano iyo martisharaf kale wasiirka wasaaradda waxbarashada jubbaland cabdinaasir seeraar maax ayaa sheegay inay ka go-an tahay horumarinta waxbarashada oo ayaanu maanta dhagax dhignay runtii dhagaxdhigan wuxuu kulansanayaa iskuulkan iskuullo kalea ku hoos jira oo asaga la socday oo la rabo isku mar in la dhiso dhismihiisuna bilaabanayo aanu rabno dadka deegaankan inay ka faa'iidaystaan xaaji weyne waa ka mid meesha la yidhaahdo hadda ay naga fogeyn hal ku taalla tuula garas iyaduna xagga inaga taalla waa ka mid laakiin iskuulkan waa complet waa iskuul dhammaystiran kuwa kalena waa fasallo hadduu la yidhaahdo dhobley baa ka mid ah meesha la yidhaahdo wadajir fasallo laga dhisayo intaa mashruuc project ay isku wada xidhan waaye oon rabno insha allah hadduu la yidhahdo mar dhow in la bilaabo kan dhismihiisu uu bilaabanaya haddaba uu diyaar yahay saad og tihiin waxaanu wadnaa dardargelin ku saabsan waxbarashada jubbaland in la helo waxbarasho tayo leh iyo macallin tayo leh iyo arday ku dhigta lacag la'aan waxbarashada arrintaasaanu ballan qaadnay waan wadnaa waxaan rajaynaynaa dadka soomaalida ee deegaanka deggan in iskuullada waan u keennay kuwo kaloo fara badanna waan dhisnay kuwo kalena waan dhisi doonnaa waxaan ka codsanayaa waalidiinta iyo mas-uuliyiinta halkan jooga ee deegaankan jooga carruurta inay jahliga ka saaraan oo iskuulaadka geeyaan lacag lagama qaadi doono ilmaha lacag lagama qaadi doono waxaa la rabaa ilmaha waalidkii yuniformkiisii iyo alaabtiisii iyo dharkiisii inta loo diyaariyo in iskuulka la geeyo annaga manhajkii baan keenaynaa macallinkii baan keenaynaa waxaan keenaynaa maarata iskuulkii waxaan keenaynaa nadaafaddii wax oo dhan intaas yaanu diyaarinaynaa hadduu laa yidhaahdo waxaan rabnaa jubbaland sidii ay haddaba ugu gashay kaalimaha koowaad iyo labaad imtixaanaadkii jamhuuriyadda soomaaliya in aynu ka dhicin meeshaas inaanu ka dhicin baan rajaynayna hadduu la yidhaahdo waxaan ku talagelaynaa dadka deegaankan runtii faraha badan ee halkan degan in ay ka faa'iidaysan doonaan waxyaalo fara badan oo ku saabsan waxbarashadan aamaasan tihiin waxaan idinkaas kale hanti ummadda soomaaliyeed ay leedahay waa dhaxal dhaxal waaye dhaxalkaa marka waxaan rabnaa in laga faa'iidaysto oo si ay xigmadii iyo mas-uuliyada ku jirto looga faa'iidaysto hadduu laa yidhaahdo qaar ka mid a dadka deegaanka ayaa ka mahad celiyey waxaan isla joognaa wasiirka wasiir seraar wasiirka waxbarashada tacliinta sare iyo wafuud badan oo ka socota dowladda jubbaland aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa in maanta iskuul laga dhagax dhigo goobweyn gaar ahaan iyo goobweyn waxaan leenahay dowladda aad iyo aad baad u mahadsan tihiin gaar ahaan wasiirka waxbarashada
waa ku faraxsannahay dowladda jubbaland oo meesha nagu soo booqatay wafdi ka socdo oo wasiir saraar hogaaminayo waa maalintii koowaad iskuul weyn oo wax lagu barto noola keeno tuulada goobeen iyo eerideeda waa ku faraxsannaha ilaahay baa mahadda iska leh wasaaraddaa u mahad celinaynaa ka sokowna waxaa mahadda iska leh ilaahay ka sokow wasiir seeraar wasiir ku soo dhowow deegaankaada waa kana waa markii ugu horreysay oo deegaanka goobweyn laga dhagax dhigo dugsi sare waxaana horay ardayda deegaanka goobweyn ay u aadi jireen magaalada kismaayo